alxamdu لlh rb اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiin wla cudwana ila clى الظaalimiin ثuma الصlaaة والsalaam عlى cabd اllah wrasuulih muxamedi wعlى آlih وصaxbih wslma تsliima kahiira biidni اllahi subxaanaه wa tacaala maantoo bisha ramadaan ay tahay sideedda ramadaan sannada kun afar boqol labayo afartanka hijiriyada waxaan insha allahu tacaala masjidkeenan barakaysan ee masjidu rashiid inooga qabsoomi doona su-aaliyo jawaabo sheekheennu kaga jawaabi doono su-aalihii ay soo gudbiyeen dadweynuhu waxaanu gudagelaynaa su-aalihii dadweynuhu ay soo gudbiyeen sheekh saa'ilkeen waxa uu leeyahay imise shardi marka qofka laga helo ayuu siyaamku ku waajibayaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
bismi illaahi raxmaan raxiim soonka shuruud buu leeyahay markaa shuruudda soonku uu leeyahay alislaam qofku waa inuu muslim yahay qofkii aan muslim ahayn dee soonkii waayo haddii uu qofku gaal yahay waxaa laga rabaa shahaadataynkii iyo iimaankii iyo islaamkiiba dee laga raba xataa hadduu iska soomo isagoon ashahaadan dee kama ansaxayo islaamku waa shardi oo shardiga ugu horrey alcaqlu in qofka caqligiisa inu joogo qofkii waalnaa ee majnuunka ahaa qalinkii waa laga dulqaaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam saddex waa laga dulqaaday qalinka waxaa ku jira qofkii majnuunka ahaa xataa yafiiq ilaa miirkii uu soo noqonayo marka caqligu waa shardi albuluuq waa inuu qaangaadhay qofku hadduu qaangaadho waxaa shardi shardulwujuub baa la ydhaha waxaa waajib ku noqonaya markaa soonka waa shuruuddii wujuubu soom waajib buu ku noqonaya marka calaamadaha lagu qangaadho waa saddex sida culammaduba in badan caddeeyeen inuu gaadho shan iyo toban jir inuu gaadho shan iyo toban sannadood uu qangaadho alixtilaam inuu biyihii shahwada isku arko oo dee manida ay ka timaado waa calaamad waa buluuq uu qaangaadhay ama timihii hoose inay soo baxeen waa qaangaadhay marka marka calaamadaha lagu qaangaadho waa saddexda marka qofkii dee markuu qaangaadho waxa waajib inuu tukado waxa waajibaan ujeedaa inuu soomo waa shuruuddii wujuubu soom waxaa kaloo ka mid a ruuxii dumarka ahay waa inay daahir ka tahay xaydkii nifaaskii waayo dee haddii ruuxii dumarka ama xayd ay leedahay ama nifaas ay leedahay waa dhiiggii waajib kuma ah addahaara min alxaydi wa annifaas waa shuruuddaas alqudrata calayhi alqudratu calayhi inuu kari karo alqudratu aleyh inuu kari karo qofkii xanuunsanaya soonkuu ka dhacaya ama ha qalleeyo saynu sharaxi doonno oo marka dee goodho uu ladnaado ha qalleeyo ama fidyaba ha bixiyaba waayo qofka dadka qaarba dee xanuunkiisu waxaa laga yaaba inaanu dee wax rajaaba lahayn ama waxa laga quustaba dee dawaba ma leh markaa dadka noocaasi dee fidyay bixinayaan qofkan xanuunka la noole ku adag soonku fidyu bixinaya marka qofku hadduu kari karo waxa waajiba inuu soomo alqudratu calayh waxaa kaloo ka mid a shuruud baa jirta la idhaha shuruudu saxa markaa shuruudda iyadu qaar baa jira dee qofkii waa markay ka ansaxayso waxaa ka mid a atamyiis inuu qofku wax kala saarayo ilmaha yaree toddoba jir aan gaadhin waxba ma kala garanayo lix jir iyo shan jir iyo waxba ma kala saarayo laakiin toddoba ama siddeed dee waxbuu kala garanaya su-aashiina uu ka jawaabaya hadalkiina uu fahmayaa dee kaa waxaa la ydhaha waxbuu kala saaraya waa sabi laakiin waa mumayis bay yidhaah maadaama wax kala saarayo khayrkiiyo sharkii ama wixii xumaayo wixii samaa dee qofkaa soonkuu ka ansaxaya waajib kuma ahaa laakiin waa ka ansaxaya bimacnaa inanka yaree siddeed jirka hadduu soomo ile waxbuu kala garanayaa wuu ka ansaxayaa oo ajarkii uu helaya laakiin waajib kuma haba culigu yidhah kaana waa shuruudu saxa waa shuruudda markuu shuruudu saxati asow kaana markaa culammadu waa ku dareen intaasaa waxyaabaha ugu muhiimsan shuruuddii qaarna waa shuruudulwujuub qaarna waa shuruudu asaxa markaa culummadu shuruudda qaarna dee shuruudulwujuub bay ka dhigaan qaarna shuruuddii saxday ka dhigaan marka intaas ayaa ugu muhiimsan baaraka allaahu fiikum jasaakum allah khayr
baaraka allaahu fiik wajazaakum allaahu khayran su-aasha kale waxay tahay sheekh qofka sooman maxaa sunno u ahoo la gudboon inuu la yimaado kana mida sunnayaasha soomka afiiduuna baaraka allahu fiikum
waxyaabaha sunnaha ah sunnuhu qofkii saa'imka ahaa ee soomanaa waa waxyaabo laga doonaya inuu la yimaado waxa ugu muhiimsan aafurka in la dedejiyo taasi waa muhiim marka la hubsado ama la caddeeyo in cedced ay dhacday ama masaajidadiiba dee eedaamaan inkastoo qofka mu'adinkaa laga rabo inuu hubsado inay dhacday cadceddii inaan dhicin marmar waxaa dhacaa in laba daqiiqo ka hor qaar eedaamaan ama saddex daqiiqaba inay qaar eedaamaan dee markaa waa in la hubsado qofkan mu'adinkaa rasuulku wuxuu yidhi waxaa lagu aaminay dadku dee suxuurtoodii iyo aafurkiiba way ku aamineen almu'adinu mu'taman qofka mu'adinka waa la aaminay suxuurtiibaa ku xidhan aafurkiibaa ku xidhan salaadiibaa ku xidhan marka halkaana qofkii mu'adinka waa inuu hubsado inkastoo dee waqti go-an iminka waxaaba laga yay sida qaalibka ah wakhtiyo go-an magaalo kastaba waxaa la soo saaraa waraaqihii dee ama tawqiit baa dee la soo saaraa almuhim in la hubsado in wakhtigii uu soo galay cadcaaddii marka la way dhacday waa in si deg dega loo afuro taasi waa waa sunna tacjiil alfitr waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha sunnaha ah in lagu aafuro timir noocii radabka ahaa ama noocii kale dee timirtii kale anwaacdii kale ee tumuurtaba noocyadii kale timirta la helaba in lagu afuro hadduu timir waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam xasaa xasawaatin min maa'in qofku biyo waa inuu ku afuro marka waxa ugu horeeya lagu afuraya waa timir sida sunnaha ah hadduu waayo dee markaa agtiisa aanay oolina biyo biyaha inuu markaa raaciyo waxaa kaloo sunno ah adducaa dadku dee cuntadunbay ku bilaabaane in la ducaysto dahaba adama wabtallat alcuruuq wahabata alajru in shaa allah xadiiskaasi waa saxiix dadku dee axaadiis kalaa jirto daciifa laakiin marka la aafurayo xadiiskaasunbaa xasana derajadiisu dahaba adama wabtallat alcuruuq wahabata alajru in shaa allah ducadaasi laba xaaladoodba isagoo dee cuntadii wadana wuu odhan karaa isagoo dee timirtii cunaya oo wuu odhan karaa dahaba dama ducadu waa iska fududay culammada qaarna waxay dhahdeen markuu dhammeeyaba markuu caadi u aafuro cinda fidrihi markuu aafuraba dee uu timirtii iyo biyihii wixii cabo baa ducada la akhriyaya almuhim ducada ayaan la iloobin markaa la aafurayo ee qofku dee aafuro inuu ducadii bilaabo taasina waa sunna weliba dee markaa dee la aafurayana qofka dacwaddiisa waa la ajiibaya qofkan saa'imka ee maanta dhan soomanaa marka uu aafurayo dacwadiisaas mustajaaba hatta inuu ducaysto ilaah waxaasii wixii ku adagna inuu ilaahay waxaasa iga dulqaad wixii uu doonayana uu jeclaana ilaahay waxa ay gaadhsiin markaa saacaddaa la aafurayo dacwatu saa'im mustajaaba cinda fidri markaa la aafurayo waa muhiim qofku markaa dee uu aafurkiisi ilaahay wuu farxayaa marka uu aafurayo markaa taana in aad lagu dadaalo waxaa kaloo sunno ah suxuurta suxuurtu waa baraku rasuulku ku tilmaamay markaa suxuurta buu yidhi waayo suxuurtu waa cuntadii barakaysnayd yacanii waa cuntada lagu tilmaamay baraka markaa suxuurtu waa muhiim waxaana sunno ah in dib loo dhigo suxuurta sunnaa hadday suxuurta waa in dib loo dhigo waa sunna yacani saacadaha dambe in dib loo dhigo xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaaba u dhexeeyey salaadiiyo suxuurtii ama rubc ama toban daqiiqa buu dhexeeyey markaa suxuurta taakhiiru suxuur suxuurta dib loo dhigo qofka sooman waxaa fiican inuu iska ilaaliyo laqwiga hadalka aan fiicnayn hadalka baadilka ah xanta waayo soonkaaga dhaawacaysaa taasi waaba khatarde qof sooman oo maanta o dhan ilaahay daraaddi u sooman haddana qof xamanaya xasanaadkaagiiba qof kale aayar iska qaadanaya qof kaloo meel kale iska fadhiya ayaa soonkaagiiba qaadanaya waa khatar taasina xantaana ugu daran waayo xantu dee xasanaadkaagii qof kala qaadanaya qof wax ka sheegayso leeda waa sidaa iyo sidaa markaa xasanaadka in la ilaaliyo taada waa culammadu waxay idhahdaan qof shaqaysanayo haddana qof kale u shaqaynaya dee waa bilaa caqli bay yidhahdeen waa saas oo kale waad soomantay waad shaqaysanaysaa haddana isma ogide isma oga aqalkiiba u aslaysaa isma ogaba cid kalead xasanaadkaaga siinaysa xantu waa halis marka marka qofka sooman inuu xanta iska ilaaliyo cid kalead u shaqaynaysa cid kale oo meel kale iska fadhiya ayaad u shaqaynaya xataa waxa laga hadlaa inaanu soomanaynba inaad ku dambaabayso laakiin dee haddana xasanaadkaaga isagaa qaadanaya haddana isagoo dee wax laga yaaba aan koobaynba ilaahay baana dadka arkaya Xa- qof kasta xaaladiisa ilaahay baa daalacanaya laba nin baa qiso qiso cajiibay ahay waa xadiis saxiixa laba nin bay ahayenoo walaalay ahaayeen labadaa nin ee walaalaha ahay midi u cibaado badnaa bal hadda halkaa eh, fiiri labadaa walaalaha mid aad buu u cibaado badnaa ka kalena uu dembaabi jiray mar kasta wuxuu ku odhan jiray niyo xumaantana iska daa walaal walaal xumaantana iska daa ilaahayna ka baq kii ay walaala ahaayeen baa maalin maalmaha ka mida ku yidhi oo niyo maanaa lay kaa soo saaray naga tago waxba samayn mayne ninkii cibaadad badnaa ee muuminka ah unbaa xanaaqay wallaahi baan ku dhaartay dembigaaga ilaahay ma dhaafay adiga wa fii riwaaya wallaahi baan ku dhaartay inaan jannada gelin waa kii uun dadaalayay ayuunbaa kelmaddaasi ka fakatay kelmadduna waa halis bay noqotay ilaahay baa soo hadlay rasuulkaa yidhi reebana wakhtiyadii hore ahayd kii muuminka ahaa ee cibaadada badnaa ayuu ilaahay ku yidhi camalkaagii waan buriyey kaana waanu dembi dhaaf maanaad igu dhaaranaysaa buu ilaahay yidhi Khat- marka camalkaagan yaanu ku dagin eeg dadka waxaa dagaya camalkan saalix u samaynaya wuu dadaali jiray laakiin walaalkii buu ku yidhi wallaahi inaanu dembigaaga ilaahay dhaafeen adigu naartaad gelaysa isagii laftiisi baa idhaa mee adaa naarta gelaya maanaad igu dhaaranaysaa buu ilaahay yidhi man aladii yata'allaa calaya war yaa igu dhaaranaya aniga ilaahay baa yidhi ilaahay baa haya jannadana ilaahay baa haya naarta ilaahay baa xataa waa la baqaa soonkaaga waa loo baqaa bilaa ilaahay kaa aqbali waayaaba adna waxaad isu haysataa wax nooc kalaa waxaba laga yaaba ilahay inaanu kaa aqbalinba kii dembiga samaynaya waxa war waan dhaafo waan kuu dembi dhaafa jannada gala adigu marka waa khatar marka camalka camalka waa la- waa la baqaa waxaaba laga yaabaa kaad xamanaysaaba inuu kaa ajar badayaaba laga yaabaa laakiin idan isugeyn dadka qaar baa dad- dadka qaar baa imanaya isagoo isidhi waxaa iyo al xasanaadkaasaad samaysay al show wixiiba habaan manhuuran marka waa la baqaa salafkii saalixa markay camal sameeyaan waxay ka baqanayeen inaan la aqbalinba S- salaaddii casir baynu tukanay ilaahay- ilaahay naga aqbaleen waxaa laga yaaba inaan la aqbalinba marka waa la baqaa xataa ilaahay baa la baryaa ilaahu dembigayga dhaaf ilaahay dunuubteeda ilaahayow ii dembi dhaaf mar kasta waa la ducaystaa ilaahu dembigayga dhaaf ilaahu ii dembi dhaaf ila isma ogid adigu yar camalkaagun yaanu ku dag marka walaalayaal qofka sooman inuu ku dadaalo khayrka waxyaabaha khayrka camalka saalixa kelmadda fiican kelmadda fiican ku dhibi maysaba kelmaddaa fiicane adna waxbay kuu taraysaa ajarkaagiina kor bay u qaadaysaa walaalkaana xataa waxbay u taraysaa haddaad qofkii xumaa kelmad fiican ku tidhaahdo ood iska dhaafta isagana kelmaddii waxbay u taraysaa adigana de kor bay darajada u qaadaysaa laakiin iska ilaaliya xanta iyo waasidan iyo in camalka eh, la ilaaliyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka sooman hadduu qof kugu xadgudbo waxaad tidhaahdaa innii saa'im balaag waxaad ku tidhaahdaa anigu waan soomanay hadduu ku caayo xataa qof qaala innii saa'im innii saa'im yacni wuxuu leeyahy rasuulku waa inuu qofku yidhaahdo anigu waan soomanahay innii saa'im marka kelmaddaana innii saa'im innii saa'im in la badiyo Eh, ilaahay dembigeennana ha dhaafo ilaahayna ha inoo naxariisto baaraka allah fiikum
baaraka allaahu fiik wajasaaka allaahu khayran sheekh saa'ilkan waxa uu leeyahay maadaamaynu ogsoonnahay bishan inay tahay bishii qur-aanka keebaa fadli badan inaan xifdiyo qur-aanka iyo inaan dhowr jeer khatimo afiiduuna baaraka allaahu fiikum
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ان بشو بشو قرآنكا إنو قفكو حفظه iyo inuu dee dhammeeyo waana dee ama laba jeer dhammeeyo ama saddex jeerba waxaa fadli badan waana dee wakhtigii qur-aanku waa taagan yahay ama laba jeer inuu khatimo ama dee saddex jeerba inuu khatimo waayo dee isaga oo tadabbur macnihiina fahmaya hadduu iska akhriyo uun dee waa dhib laakiin fahm inuu aayaddii eego macnaheeda ee, dadka badankoodu dee tafaasiirta aad bay u dhigtaan xataa hadday suuragal tahay inuu habeenkiina tafsiir dhegaysan karo waayo macnuhu waa muhiim haddaad akhrido unoonad macnihii fahamsanayn waa dhib kale iyaduna macnaha in la fahmaa tafsiirku waa muhiim marka ku dadaal inaad akhrido fahanka ku dadaal waayo xifdigu muddu kaa qaadan markaa xifdigii dib u dhig laakiin bishan qur-aankii tafsiirkiisii meelihii tafsiirka lagu dhigayay xataa imika way fududaato dee xataa wuxuu ka dhegaysanayaa halkuu ku dhuftaabuu ka dhegaysa idaacad kastana wuu ka baxaya tafsiir idaacat alqur'aan alkariim ilaahay yaa ka abaalmariya meel kasta dee tafsiirka ka baxaya tafsiirkan ha dhegaysto hana akhriya haddaba marka ha ku dadaalo inuu qur-aanka kariimka akhriyo maca atafsiir maca tafsiirkana aada u dhegayso waayo tafsiirku inaku dee luqad baynu ku hadl af soomaali markaa dib baa loo turjooy imanka carabtu mubaasharatan bay hadalku u fahmayaan yaa ayuha aladiina aamanuu quuluu waxaa dhaha laa taquuluu waxaa odhanina way fahmayaan yaa ayuha nabiyu idaa dallaqtu caadi bay u fahmayaan laakiin inaku waxaynu u baahanay luqad kale af soomaali tarjama wixii baa luqad kale lagu turjumay markaa tafaasiirtan luqadeenna ku baxaysaa waa inaad bishaa dhegaysato hadday u yartay laba jeer waa inaad aadna dhammayso xaggana tafsiirka ka dhammee oo dee wada dhegayso xaggana akhriska badii xifdigu wuxuu baahaya wakhti kalayso baaraka allaahu fiikum jazaakum allah
baaraka allaahu fiik wajazaakum allaahu khayran sheekhana saa'ilkani waxa uu leeyahay qofku isagoo sooman haddii uu riyoodo soomku ma ka jabayaa afiiduuna baaraka allaahu fiikum bismi illaahi raxmaan raxiim qofkoo sooman hadduu riyoodo dee waa laba xaaladoodu inuu riyooday biyo ka yimaadaan ixtilaam baa laydhaa maradiibuu markaa qoyaankii ku arkaya dagale manidana dee waa la yaqaanaayo dee way isjiidjiidataa uu garanaya inay dee manidii tahay markaa caadi buu u garanaya marka hadduu qoyaankii iyo balalkii iyo qoyaankii helo soonkii muu jabin laakiin waxa waajiba inuu maydho wuu maydhanaya maradiina de uu iska nadiifinaya laakiin waxa waajiba inuu maydho laakiin soonkii ka jabi maayo ila uu isagoo hurday manidi ka timi ama ixtilaam baa isagoo hurdu riyooday ama dee jimaac buu ku rimaaday galmo kadibna biyiba ka yimi waana hurdaa isagoo soo jeeda hadday biyu ka yimaadaan soo iska fadhiyaba marka iyaduna waa dhowr xaaladood isagu hadduu iska keenay ama gacantiisa ku keenay ama wax kaleba iskaga keenay soonku ka jabo waayo istimnaa baa laydha soonka waxaa jebiya alistimnaa waxyaabaha muftiraadkee soonka jebiyaa waxaa ka mid a alistimnaa wuxuu iskaga keenay soonkii gacantiisa mushahwadiisa soonku ka jabo uuna dembaabi waana dembi weyn de inuu siigeystaa dembi weynna uu ku dhacay waa dembaabay waa dunuubta waaweyn ayaa lagu daray soonka waa ka jabo gacantiisa guda shahwadiisa ka keenay taasina waa mid dadka qaar baan gacantiisaba iskaga keenin laakiin waxbaa ku soo dhacay uu fikiray fakar ama dee waxbaa qofka markuu soo duula kana baxsan dee awoo waxbaa ku soo dhacaya ama dee jimaac waxbuu ku nooc fikira oo dee jimaaca kadibna biyi baa ka imanaya sida saxda sunkiisa ka jabi mayso waayo khawaadir baa qofka waxbaa kusoo duulaya ama waxbuu xusuusanaya markaa kadibna biyi isagoo soo jeeday biyi caadi uga yimaada soonka ka jabi maayo laakiin hadduu sabab noqdo ka warran hadduu wax daawado ka warran laakiin wuxuu daawaday sawiradii halista ahayd ee dee jimaacaba samaynaysa waxyaabahan dee khatartaah dee jimaaca keenaya hadduu waxaa daawaday markaba biyo ka yimaadeen soonkii dee isagaa sabab wuxuu u noqday inuu soonkii iska jabiy isagu isagu soonkana waa ka jabay waana inuu qalleeyana wuxuuna sabab u noqday soonkiisu inuu dhaawacmo waayo waxbuu eegayaa sawiruu daawanaya sawiro dee khaliica aflaam dee khatara walciyaadu bilah ama sigisa oo xumaan dee u saaxiiba aflaam buu daawanaya hadduu daawado oo markaba biyu ka yimaadaan soonkuu ka jabay sabab wuxuu u noqday inuu soonkiisa dhaawacmo isagaa isku doontay sawirrada laakiin qofkan meel iska fadhiya ee fikray uun kaasi insha allah waxa laga yaaba soonkiisu inaanu waxba noqon waa wax dee ka awood badanba marka dambe qofka dee waxa laga yaaba inay wax jiiraan ama wax ku dhacaan baaraka allah fiikum jazakum
jazaaka allaahu khayran sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay qofku isagoo sooman haddii uu luqluqdo dabadeed biyihii uu tufo inta baaqigee afkiisa ku hadhaa haddii uu liqo soomkiisa wax ma yeelaysaa afiiduuna baaraka allaahu fiikum
qofka dee soomani uuna luqluqanaya uuna sandaarsanaya laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofku markuu sandaarsanayay buu ihi ha ku fogaani weliba marka dee la sandaarsanayo sanka hadduu xoog u jiido biyaha gudahay u dhacayaan markaa sandaarsiga ayaa dee loha ku fogaani luqluqashada dee isagoo afkiibuu biyihii ku celcelina kadibna uu tufaya mar hadduu biyihii tufo dhib ma laha wixii ama dee carabkiisa ku hadhay ama afka ku hadhsanaa inuu liqo iyadaa dhib ma leh waa iska candhuuftiisoo kale laakiin biyihii waa inuu soo tufo luqluqashada sandaarsigiina waa inaanu ku fogaan baa layidhi laakiin wixii afkiisa ku hadhay markuu dee soo tufo kadib dhib ma laha waa waxaa dee candhuuftiisa iyo waa waxaa dee carabkii uu ku maydhay oo dee xubnihii bay waxa ku baaqi noqonaysaa baa laga yaaba markaa taasi dhib ma leh soonkiina waxba ma yeelayso إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم
baaraka allaahu fiik sheekhana saa-ilkan waxa uu leeyahay qofka soomani haddii uu salaada tukan waayo wax ajara ma ka helayaa siyaamka iyo soomka uu sooman yahay afiiduuna baaraka allaahu fiikum bismi illaahi raxmaan raxiim soonka hadduu qofku soomo isagoon salaadba tukanba horta tiirarka islaamku waa shan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi islaamka waxaa lagu dhisay shan shahaadatu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuul waa shahaadateyn waa tiirka ugu horeeya tiirarka islaamka ashahaadateynki diintii buu ku dhawaaqaya laa ilaaha ila allah buu ku dhawaaqaya muxamedun rasuulkiila tiirka labaad salaada la oogo waa ka labaad ka saddexaad maaha tiirka labaad salaada u la tukado shan salaadood baa farala arkaanteedii shuruuddeedii in la tukado la oogo salaada salaadana ooga sakadana wata aad laysu raaciyo in badan bay soo aroortay waa qiimu salaa salaada ooga waa tiirka labaad ee tiirka islaam culummadu waxay isku khilaafeen hadduu haddaba salaada ka tago laba xaaladoodba hadduu yidhaahdo waxaan aaminsanahay inay faral tahay anigu waxaan ictiqaadsanahay ama rumaysanahay inay faral tahay laakiin waan tukanaya berri baan tukan doonaa ama saa dambaan tukanaya maalin kasta waxay wuxuu leeyahay saa dambaan tukanaya mee jibcahan tukanaya caajis baa haya takaasub waan tukanaya berri baan tukanaya mee saa dambaan tukanaya uu ictiqaadsan inay faral tahay al waa waajib soonku laakiin camalkeeda la iman maayo haddaba xaaladda culammadu way isku khilaafeen culammada badankoodu waxay qabaan inuu muslim yahay faasiqa waa muslim laakiin waa faasiq bay yidhaahda madhabka labaad ama culammada labaad waa kaafir alkufra alakbar kufrigii weynaa ee gaalnimadii weynaabu maya ku dhacay waxa u deliila bay yidhaahdeen dee axaadiista faraha badan leh rasuulku calayhi salaatu wasalaam bayna arajuli wa bayna ashirki waalkufri tarku salaa qofka insaanka iyo kufriga waxaa u dhexeeya salaada laga tago qofka ka taga kafara baynana wa baynahum salaa alcahd aladii baynana wa baynahum salaa in badan baa rasuulku wuxuu yidhi waxa xadka u dhexeeya muslimka iyo gaalku waa salaada salaadu waa calaamad inuu qofkaasi muslim yahay qofku haddaanu tukan dee muslim maaha marka sida saxda ah qofku haddaanu salaada tukan wuxuu ku dhacayaa kufri walciyaadu billah marka qofka salaada ka taga isagoo sooman buu ka tegay soonkaasi ma ansaxayo wuxuuna ku dhacay kufri weyn bimacnaa gaalnimadii weyneed buu ku dhacay baaraka allah fiikum
jazaaka allaahu khayran sheekhana baaraka allaahu fiik wuxuu leeyahay saa-ilkani sheekh aabbahayo weyn yacni da-ah oo aan soomi karin muxuu yeelayaa uu samaynayaa afiiduuna baaraka allaahu fiikum
aabbihii oo weyn oo aan soomi karin wuxuu samaynayaa fidya bimacnaa waxaa loo jeedaa maalin kasta wuxuu quudinayaa miskiin soddonkii maalmood miskiin buu quudinaya soddonkii cisho hal miskiin buu quudinaya qaabku u quudinayo ama cunto karsan buu siinayaa oo la sameeyey ama wuxuu la siinayaa mid qaydhinba labadaba waa la siinaya yacnii way ansaxaysaa cunto qaydhin haddii la siiyana way ansaxaysaa iyadoo bisilna way ka ansaxaysaa soddonka miskiin hal mar haddii cunto loo sameeyo oo hal cunto weyn loo sameeyo way ansaxaysaa inta cunto weyn loo sameeyo waa ansaxaysaa haddii la yidhaha maalin kasta miskiinka noo kaalena way ansaxaysaa haddii soddon kiilo miskiin loo geeyena way ansaxaysaa soddon kiilo oo daqiiqa haddii reer dhowr miskiin loo kala qaybiyana way ansaxaysaa la yidhaha saddex miskiin baan kala siiyey yacni bishaa rabadaan gudaheeda inuu bixiyo ama soddon miskiin ama hal miskiin hadduu wada siiyana waa ansaxaysaa hadduu u wada qaybiyana waa ansaxaysaa cuntaduna dee waa inay tahay ama daqiiq wixii dee la odhan jiray dacaam ama quud wixii la quudinayey waa inay tahay ama daqiiq ama bariis ama waxyaabaha quudka ee cuntada noqo timir waa la siin karaa waxaa quudka waa in la siin marka dhammaan way ku ansaxaysaa baaraka allaahu fiikum
baaraka allaahu fiik wajazaakum allaahu khayran sheekh saa-ilkan waxa uu leeyahay qofku isagoo sooman ma ku cadayan karaa dawada koolgeeda ama dhiiqada cadayga afiiduuna baaraka allahu fiikum dawada cadayga in lagu cadaydo waa laga fiican yahay waayo dee awood bay leedahay nufuud waxaa laga yaabaa hah iyo kulayl bay leedahay inay gudahaba dhacda laga yaabaa marka waa laga fiican yahay waxay culimmadu yidhahdeen soonkii ma jebinayso waa run laakiin haddana dee awood bay leedahay waa aragteen qofku markuu dee markaba ku cadaydo awood baa soo baxaysa marka waxaa fiican in la yska daayo yacni qofkii inuu iska daayaba fiicanba inta ay suuragal tahay in layska daayo macjuunka oo cadaygiiun qofku ku gaabsado baaraka allaahu fiik
baaraka allaahu fiik wajasaakum allahu khayran sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay qofka isagoo suxuuranaya aadaankii uu kala garan waaya kani inuu yahay kii subax iyo kii suxuurta muxuu qofkaasi samaynayaa afiiduuna baaraka allahu fiikum wajasaakum allahu khayran bismi illahi raxmaan raxiim hadduu kala garan waayo ma aadaankii horaba mise waa kii dambe asalku wuxuu yahay inuu habeenku baaqi yahay bimacnaa waxa qofku ku xambaarayaa inuu yahay aadaankii hore hadduu shakiyaba waayo dee habeenkiibaa baaqiya waana sida asalkaa marka wuxuu ku xambaarayaa habeenkii hadduu shakiyo waa inuu hubsadana waa fiican tahay laakiin haddaad tiraado taloma kii horaa mise waa kii dambe iska hubso haddii kale waxa u asalah inuu habeen yahayba u asala marka alaslu waa baqaau leyl inuu habeenkii baaqiiba asala baaraka allahu fiikum jazakum allah khayr baaraka allahu fiik wajasaakum allahu khayran su-aasha u dambaysa aynu kusoo koobayno maanta biidni illaahi tacaala waxau leeyahay saa'ilkani sheekh qofku haddii sigaarka uu cabo soomkiisii wax ma yeelayaa mase ma ka jabinayaa fiiduuna baaraka allahu fiikum
sigaarka dee horta xukunkiisu waa shay xaaraana oo dee nafta iyo caafimaadka dhammaan waa dhibaya rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wax kasta oo nafta darar ama dhib ku keenaya waa shay xaaraana marka xukunkiisu waa shay aan bannaanayn shareeco ahaan caafimaadkana in badan baa taqriir ama dee taqaariir fara badan bay dhakhtaraduna soo saaraan wax allaala wixii dee munadamaadkii almunadama asixa alcaalamiya oo dhan munadamaadkii hay-aadkii asixa alcaalamiya oo dhan taqriirkay soo qoraan ama taqaariirta ay soo saaraan inuu boqolkiiba intaa qofkii dilayo in badanna way ka digaan tacdiir bay sameeyen xataa shirkadihii sigaarka samaynayay asharikaad xaqa sajaa'ir sharikaadkii sigaarka soo saarayey waxay soo raaciyaan hoosta tacdiir iyagoo digniin qofka sigaarka ay uga digaya markaa taana halka waxaa laga qaadanayaa inuu dee dhib yahay kii sameeyeyba xataa ka digaya oo odhanaya waa dhib iska ilaali caafimaadkana uma fiicno marka walaalayaal waana shay dee soonkiina dee uu jebinayo waa naqaskaa dee uu jiidayo ee jawfka iyo gudahaba gelaya soonkiina uu dhaawacayaa ama waa jebinaya waana shay muxarama waana shay xaaraana baaraka allah fiik
baaraka allahu fiik wajasaakum allahu khayran ilaahi subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ee sheekha ha ugu daro innagana hanaga yeelo kuwii ku intifaacay wax ku qaata maanta intaasay ku eg tahay majliska koowaad majliska labaad waa berri toole haddii ilaahay idmo insha allah wixii su-aale dadweynuhay qabaanna waxay kusoo hagaajin doonaan imaamka masjidka aad iyo aad baad umahadsantihiin wabaaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran